guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa talaadadii shalay shaaciyey in bisha juun ee sanadkan ay qaybo ka mid ah dalka ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka guddiga ayaa sheegay in doorashadani ay ku qaban doonaan ilaa toddobaatan deegaan oo ka tirsan gobolka banaadir hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay u qabsoomi doonto doorashadan laga fulin doono toddobaatan deegaan oo ka tirsan gobolada banaadir hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland dowladda hadda jirtaa waxa ay go-aamisay dalka in loo jiheeyo doorasho qof iyo coda saa la socoto bishii novembar lix iyo labaatankeedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen siddeed iyo toban xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha toddobiiyo labaatankii bishaas novembar laftigeedanana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyey xibnaha sideed tobanka ah bishii decembar labadeediina guddigu fadhiguu samaystay doorashadoodii waxay doorteen guddoon guddoomiya guddoomiye ku-xigeen oo kale ah aniga oo ah cabdikariim axmed xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah saadiq abshir garaad oo ahaa nin very nin khibrad badanna leh markaan guddigaa isagaa markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna waxaan bilownay inaan labadii qaybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee sohdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno xaruntii weyneed usoo guurno aan dayatirno shaqooyinkii biloawno habraacyo fara badan baan diyaarin ilaa shan iyo labaatan afar habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto bishii janaayada hadda socotaa labaatankeeda waxaan daah furnay ururada siyaasadda soomaaliyeed ay furan yihiin inay dib isku diiwaan geliyaan doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka soomaaliya intiisa badan maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada soomaaliya oo dhan inaan ka qabanno golaha deegaanka doorashada anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda kan weyno nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambayn doonaa annagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada ah insha allahu tacala dalka soomaaliya saa la socoto dowladdii milatarigeed markay burburto sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo laba degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamid aan ka qaban doona ilaa toddobaatan degmo inaan ka qabanaan rabno insha allahu tacaala saa la socoto dalkeenna doorasho loo dareero oo shacbigu ay doortaan madaxdooda waxaa u dambeysay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxaa laga joogaa konton iyo shan sano qiyaas lixdan iyo sagaalkii qofka soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa shan iyo toban jirka ahaa ee wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol konton iyo afartan maanta waa toddobaatan jir weligiisna ma codayn mana la dooran waxna ma dooran xuquuq dastuuriyuu leeyahayna waayo waa dareemi karaysaa baahida loo qabo tusaale ahaan annaga sinis nalooma aragtay naloo soo ansixiyo oonu noqona guddiga madax banaanaa doorashada qaranka fariimaha nagu soo dhacayo kaana imagine dhalinyarada odayaasha dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdana doorno tusaale ahaan gobolkan banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin dadka ku noolna boqolkiiba boqol ama boqolkii sagaashan iyo sagaal weligood madaxdooda ma dooran marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa kamid oo xiisaha badan ka jira inay dadka odeeyaan ay layn galaan ay dadkooda doortaan annagu hadda shaqadii annaga gacanta ku hayno annagay mas-uuliyad ugu badana saaran tahay annagu waxaan aragnay in bishii juun aan ku qaban karno wax walba weliba waxaan jecelnahay hadday suuragalta inaan kasoo hormarino haddii raali ka dhigo waayo diiwaangelinta ururadoo kale xawliya ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskoodaa socda diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha soomaaliyeed ilaa afar milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa fariimaha noo soo dhacaya tusaale ahaan annaga guddiga commissionerskii wafdi ka socda oo baa waxay kala aadeen magaalooyinka baydhabo dhuusamareeb iyo jowhar wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa sc khaatumo iyo iyo jubbaland wafuud badanaan dirnay meel walbao tagnayna kule media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday usoo dhaweeyeen boqolkiiba boqol si kastaba haatee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa wado dadaallo ay ku doonayaan in ay ku bilaabaan doorasho qof iyo cod ah iyagoo booqanaya inta badan deegaanada dalka si halkaasi ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah